بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسجل iyo faadumo oo idin leh kusoo dhawaada ladnaan podcast intii hore noola socoteen waxaan idin leenahay mar labaad kusoo dhawaada bod- ladnaan podcast inta nagu cusubna podcastkan waxaa loogu talagalay waalidiinta dhammaan caruurta yaryar iyo caruurta waaweynba haysata iyo inta rajaynaysa inay waalidiin noqdaan inay halkan kala socdaan wax alla wixii ku saabsan waalidnimada ee dhinaca diinta iyo dhinaca cilmi baadhista ah kusoo dhawaada ladnaan podcast tan labaad waxaanu sii wadi doonaa haddii alla idmo noocyada tarbiyadda carruurta qaybtii hore waxaanu ka hadalnay afarta nooci ugu waaweyn ee ka mid ah noocyada waalidnimada ee daraasadaha iyo cilmiga lagu sheegay marka qofkii aan qaybtii hore daawanin wuu kala xi- wuu- wuu la- wuu dhegeysan karaa mar kale waxay kala ahaayeen iyo noocyadooda Een, waxaa kaloonu ka hadalnay haddana qaybtii hore siday waalidnimadu soomaaliya ahayd iyo waalidnimada noocyada laga isticmaali jiray Een, berigii hore de intaan hadda burburku aanu dhicin ka hor Een, waxaa markaa iminka jira wadamadan qurbaha daraasado badan oo guud ahaan looga hadlay waalidiinta wadamadan qurbaha yimi ee aan isku dhaqanka aanay ahayn waxaase jira daraasado khaas u ah oo lagu wareystay waalidiinta ama soomaalida iyo waalidiin kaleba oo qurbaha dhinacaa fog ka yimi waxaa jirta markaa daraasad khaasa faadumood adigu wareysatay waalidiinta sax maxaa ka mid ahaa marka waxyaabihii carqaladaha ay u arkayeen waalidiintaasi Mm, bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, waxyaabaha horta runtii waxaan waraystay ilaa iyo boqolaal way ka badan yihiin waalidiinta aan waraystay En, soomaaliha u badnaadaan laakiin dad badan oo- oo oo wadamadan syria iyo ciraaq iyo ka yimaadi eritrea inta way ku jireen waxyaabaha horta ugu waaweyn ay waalid ka hadleena waxay ahayd in in la qabsiga en, wadanka cusub ay yimaadeen ay muddo ku qaadato inay la qabsadaan Sax.
waalidka laakiin ilmihii ay durbadiiba la qabsadaan wadanka ilan ilmihii way yar yihiine Mhm. Sax.
En, eh, waxyaabaha kale sheegeen waxaa ka mid ah in en, siduu familka u dhisnaa ama familka en, siduu waxyaa siduu u dhisnaa inay isbedeshay macnaheedana uu yahay en, waalidkii markuu wadankii markay joogeen uu ahaa qofkii hagayey Mhm.
en, ilmihiisi hagayay inuusan hadda hagi karin waayo isagayaaba u baahan inuu wadanka la qabsado Sax.
eh, Laa- kuley- aqoontu aan lahayn wadankii, sax.
waa sax marka dhegeystayaasha koley aniga aan ka hadlayo waxay tahay dhegeystayaasha wadankani la yimaaday en, ilmahooda ilan dadka aan wareysta waxay ahaayeen en, eh, waalidiin wadankoodii wadankiibay kusoo dhaleen halkanay la yimaadeen ilmahoodii waa marka- waalid wadankina kusoo eh, khibrad ku lahaa inay waalid ahaadaan sax halkii la la yimi sax sax marka en, marka waxay yidhaahdeen waxay en, isku bedelay dhis- dhi- dhis- siduu familku u dhisnaa wuxuu isku bedelay marka halkaan nimaanay yacni anigii oo ilmahayga usoo shaqaysan jiray oo oo oo banaanka u tegi jiray oo ilmihii gacanta ku hayay hadda dowladyaa gacanta ah, kolley marka ugu kugu horeysa intaad shaqo ka bilaabaysa yacni dowladyaa ku gacan qabanaysa sax.
marka en, waalidkana mudday ku qaadanaysaa intuu inuu luqadi barto marka taasina ay keento inuu ilmihii noqdo midka u tarjuma waalidkiisa ama u sheega usoo tabiya en, ah, warbixinada ama dhaqanka wadankani ka jirta sax waa En, wax- carqaladahaasina way jirtaa Mm, En, ah, carqaladaha kale oo ay waalidiinta sheegeen waxaa ka mid ah qurbaha iyo dagaalada inay keentay in ay ay dhacdo labada waalid inay laba wadan ku kala nool yihiin yacni waxaa dhici karta hooyo oo caruurteeda keliya inta ku haysata ama aabba caruurtiisa keliya inta ku haysta intaba intaba waan waraystay sax En, ah, yacni waxaa meesha ka baxaysa bulshadii kula korin jirtay ilmahaagi oo aan qaybtii hore kusoo qaadanay ayaa halkan ka baxaysa halkan waa adiga iyo caruurtaadii walaa ayeeyaan jirin walaa awoowaan jirin eedo adeer habaryar intaba ma jirto marka adiga unbaa waxaasoo dhan u wada ah
waa run marka waa yani qofkii awood badan baa meeshii ka baxday oo uu hore u haystay haa iyo bulshadan oo ka gedisan waxay yidhaahdeen bulshadan oo ka gedisan bulshada aan ka nimaanay maadaama bulshada aan ka nimaanay ay Mm.
ahayd bulsho oo wadajir ku dhisan oo f- dariskii ay ilmihii haddii wax qalad uu sameeyey u sheegayo cid walba ay u sheegayso En, halkan ay ka baxsan tahay yacni ilmahaaga aday unbaa wax u sheegi karo cid kale wax u sheegaysa ma laha
waanu kusoo qaadanay daraasa qaybtii hore aanu ka hadalnay marka waalidiintan waxay way muujiyeenoo way arkeen way isla barbar dhigeen sax sax si fiican waxay kaloo ay waalidiinta ka hadleen waxaa ka mid ah bulshadan aan nimaanay oo naga doonaysa inaan iyaga aan anagana isbeddel samayno isbeddel ah inaan wadanka la qabsano isbedel ah in maxaa la yiraahdaa aan ilmaheen sidaan aan kusoo korin jirno mahane inaan si kale ku korino yacni waalidkii oo isagana wuxuu ka yimaaday wadan ama dhaqan wuxuu ka yimaaday oo ah waalidka inuu awoodda leeyahay ilmahana uu sameeyo wuxuu waalidka amro oo halkan kama soconaysa marka waalidkii la soo qabsaday oo ilmihiis inta la yimaaday oona ka yimaaday dhaqan ah waxaan ku dhaho halkaas samee uu ilmihii sameynayay marka ma soconayso inta kama soconayso marka taasina waalidiinta waxay ku noqotay carqalado ayay ku noqotay iyadana oo isbedel weyn baa looga baahnaa ha waxay kaloo waalidka iyagana ay waalidka aniga hadda waa waalidka wareysigiisa baan ka hadlaya waalidka waxay yidhaahdeen wadamadan aan imaana caruurta ayaa awoodda la siiyaa oo anaga waxaan qaban karnaba maba jirtaba awoodii oo dhan caruurtaa la siiyey caruurtana waxay leeyihiin wax la dhaho xorriyad ayay leeyihiin marka taasina runtii waa qaybtii hore wax yaran kusoo qaadanay way kala gedisan tahay waa maxay xorriyadda iyo maxaa la yiraahdaa maxaa ta xorriyad lala jeedaa iyo maxaa lala jeedaa ilmaha ayaan qadarinaya go-aankiisa labay kala tahay yani xorriyadda micnaheeda markaa waxay noqonaysaa cidda waxay doonaan ha sameeya marka waalidiintii iyagana markaas yiraahday caruurta wadankan xorriyad ayaa la siiyey waxba lama dhihi karo waxba lama yeeli karo iyaga marka waxay ka hadlayaan midii ahayd dictatoornimadii ma ka soconaysa meeshaan meesha way ka baxday marka waalidka marka waxaa ku dhacayso jahawareer ayaa ku dhacayso taasoo keenaysa in caruurtii uusan hagi karin waayo wuxuu ka baqayaa in dowladdii ay ay maxaa la yiraahdaa ay qabsato ama ilmihii ka qaadato marka cabsi weyn ay waalidiinta aan wareysta yacni keliya maahan waalidiinta wadanka soomaaliya ka yimaada inta waalidiin aan wareysto inta qowmiyadaan hadda hore usoo sheegay aan wareystay intaba waxay ay ay sheegeen cabsi ay ka qabaan wadankani iyo maxaa la yiraahdaa inay dowladda ay ilmaha ka qaadato haddii ay ay isdhahaan ilmihii wax u sheeg ama xili dambe haddii ilmihii uu maqan yahay guriga waqti ku imow iyo meelahaasi ma aadi kartid iyo waxyaabahaasi haddii aan aan iraahdo waa layga qaadayaa ilmaha yacni inay waalidiin ay ay badan ay aaminsan yihiin taasi ay aaminsan yihiin waa tani waa markaa waalidiinta aragtidooda iyagu siday u arkayeen waa sidaas waxyaabaha carqaladaha iyagu ay aaminsan yihiin ha ha marka kolley waan qayb baan soo qaadan doonaa oo gabar walaasheen aan wareysan doonaa dib baan idinkaga sheegeynaa hadda magaceedii idinma sheegeyno marka aan wareysan doono unbaad ogaan doontaan laakiin qaybtaas iyada naga jaahil bixin doonta marka waalidiintaasi badan oo cabsidaasi ka qaba in ay caruurtooda laga qaata waxay keenaysaa inay caruurtii ay yacni midiina waa dictatorkiina taasay yaqaaneen mog tahay midan kalena waxay isleeyihin haddaad ilmihii amarto ama dictatornimadaad ku samayso ilmihii waa lagaa qaadana marka waxaa naqanayso inay waalidnimadii ay sameeyaan tarbiyadaha caruurta waxay doonaan ha sameeyaan cakiskii u wareegaan cakiskii cakiskii u wareegayaan taasina marka waxaa ka imaanayso caqabado badan ayaa ka imaanayso waxay keenaysaa in caruurtii ay khatar ku dhacaan
maxaa ka mida marka khatarada aad yani lagu tilmaamay ama loo ogyahay inay ilmuhu ku dhici karaan
ilmihii waxyaabahay ku dhici karaan ilmihii markaadan adi hagin ilmihii marka uusan haysanin qof hago oo kale marka uusan haysanin un cunug walba ama ilmo walba ama bini aadan walba waxay u baahan yihiin waxagay u baahan yihiin wax hagis la-aan ma soconayso qof wax kuu sheegaad u baahan tahay marka waxay khatarada marka aan leeyahay khataradaas waxaa ka mid a inay ku biiraan dad yacni oo oo manaxayaal ah ha asxaab aanan fiicnayn inay helaan asxaabtaasoo u sheegaysa war waxan haddaad samayso waxana helaysa iyo waxan haddaad samaysa dad badanoo hadda waxaa jira aan bixiyey cashiro aan bixiyey oo wadamo badan aan ka bixiyey siiba ingiriiskaan ka bixiyey oo waalidiin ay badanay u waraysteen ay yiraahdeen maxaan ka qaban karnaa yacni caruurteenii mindiyay isgelinayaan waxbay isgelinayaan kolley qaladka waalidka un lama saaraya laakiin haddana qaladka meelo badan ayuu ka jiraa waalidka keliya kama jiro bulshaduu ka jiraa meel walbuu ka jiraa laakiin caruurta qaarkood waxaa dhibka waxaa helay dadkaasiyaa helay waxay siiyeen wax ay gurigii ka waayeen iyo bulshadii ay ka waayeen ayay dhadhan siiyeen kabacdina iyagaa gacanta ku dhigay
taasina waa imika haddii markaanu ka hadalnay xalqadii hore ilmuhu markaan waddankeenii joognay haddaanu guriga tarbiyaddii oo dhammaystiran aanu ka helin bulshadu ka heli jiray bulsho waxaanu ku jirnay aanu isku mabda' nahay halkana bulshadii baa tarbiyadaynaysa oon isku mabda' la ahayn isla daraasadahaas ciyaalka roonroon iyo dhalinyarada ahina aragtidooda maxay ka yidhaahdeen iyagana dhalinyaro soomaaliha ayaan waraystay oo iyagana badan waxyaabaha hadda waan taaban doonaa oo xalqadaheena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa laakiin waxyaabahay yiraahdeen waxaa ka mid ahaa waalidkii inuu ka mashquulsan yahay okay ma ahan inay waalidka shaqaynayaan waxa ay sheegayaan mashquulka ayaa waxay tahay in waalidkii uu maqana jooga yahay oo kale waalidkii caruurta ma wareystaan xaaladoodii siday yihiin siday dareemayaan waalid yani caruurtii kuma kalsoona waalidkooda maxaa yeele haddii ay qalad lacala uu kasoo dhacay hadday u sheegaan waalidku waxay isleeyihiin waalidkaaga amuu kugu xanaaqaa taasoo ah horuu u arkay oo kale waalid xanaaqaya soo qalad intuu sameeyey waalidka xanaaqa ayuu arkay waxyaabaha kale ay sheegeen oo aad ay u taabteen waxaa ka mid ahaa oo ay yiraahdeen aabbayaasha guriga waa ka maqan yihiin yacni qaarna aabihii guriga maba joogaba yani ama calaf dartii way kala tageen ama waddan kaleu ku maqan yahay amase waa isaga laftirkiisa waa maqana joogo laftirkiisa marka hooyada kaligeeda ah waxay yiraahdeen ciyaalkunbaa i dhahayayaa hooyadii marka waxay dhaheen wuxuu ku mashquulsan tahay gurigii iyo ilmihiisay calooshooda wax ugu buuxin lahayd soo wixii ka harsan ma awoodo because iyadina wadankan aan nimaanay ama iskuol ha aado ama shaqo ha aado ama meeshay doonto ha aado marka laysku soo laabto waa ilmihii calooshooda siday ugu buuxin lahayd maxaa la yiraahdaa iyo siday ay guriga u hagaajin inta kale kama bixi karta caruurta waa siday yiraahdeen yani baahidii tarbiyadii oo dhan kama soo wada bixi karto kama sax waana waa sax wey kolley waalidiintan aabbayaasha aan guriga joogaan wax aad looga hadlay waalidiinta oo dhan ma aha laakiin way nagu badan tahay way nagu badan tahay yacni hadda haddana waa wax aniga aan soo alifanaya mahna waa waxa ay caruurta ka dhawaajeen weliba guruub waxaa jiray oo wiilal kaliya aan waraystay guruubkaasi wiilasha aan waraystay ayaa si khaasatan usoo daliishto dhahay aabbayaasha guriga way ka maqan yihiin taas ayaa keenaysa inaan iskuulkii aanan yani aan ka zigzaagno maxaa la yiraahdaa aanan ama aan ku dhex dhacno dariiq xun asxaab xun ayaan ku dhex aan ku dhex dhacno taas ayaa keenaysa sababta wiilashu aabaha waxay u arkayaan tusaale
waa sidaas marka intaana waa intii koley aan daraasadoon soo koobay ciddii u baahan waa nala soo xiriiri kartaa waan usoo diri karaa hadduu ilaa yiraahdo laakiin adiga adigana maxay aragtidaa tahay intaan hadda aan sheegay sagale waan ku haddana waxaan dib uga hadli doonaa ciyaalka xalqadaha dambe ayaa daraasadaha si fiican uga hadli doontaa waxay yidhaahdeen aragtidaydu waxaan rabay uun dhinaca maaragtay waaqiciga ah inaan ka tusaaleeyo waalidka waalidnimada waxaan u arkaa inay ku salaysan tahay dhinaca caadifadda iyo naxariista iyo qayb ka mid oo ah hogaamintii kan caadifadda iyo naxariistu isma bedel meel walboonu tagno waalidnimadaadii caadifadaadii naxariistaadii way jiraysaa waa wax ilaahay kugu abuuray waa wuxuu ilaahay nagu abuuray oo xataa haddii aanu ku yaro liidano waanu isbari karnaa waanu isisoo hagaajin karnaa dhinaca haddaba hogaaminta ayaan oo iminka taabanaysa inay dadku isbedelaan hogaamintii waalidnimada oo bey-adda aad joogto ay ku xidhan tahay haddii dhinaca markaa laga eego hogaaminta waxaa jirta kelmad la yidhaahda heryarki oon maanta ogaaday af soomaaliya waxaa lagu yidhaahda kala sarreynta horey waa u taqaanaa u malayn kala sarreynta waa naqaana laakiin kelmad ahaan inay ha inay ka tarjumaysa heerarkiiga waa sax marka heryarkiiga oo kale marka la eegay waxaa cilmiga lagu sheegaa in heryarkiigu ama kala dambeyntu ay tahay aasaaska meel walba oo structure leh ama qaab dhismeed uu ka jiro dowladda ha noqoto goobaha shaqada ha noqoto qoyska iyo guriga ama faamiliguna kama liitaan kuwa way la mid okay yacni macnaheeda waxay tahay wax walba oo taagan waxaa loo baahan yahay in ay kala dambeyn ay jirto yacni qof uu dadka uu hago inuu jiro kale sax iminka oo kale kaba soo qaad dowladda oo kale madaxweynaa la leeyahay ama hogaamiyaa la leeyahay laakiin haddana dowladdii waxa u dhisan sharciyo lows baa u dhisan qaanuun baa u dhisan bay leeyihiin dhaqmayo qof walbaaba meel buu mas-uul ka yahay oo qofkaasa mas-uulkaha dhowto wixii dhibaate kasoo baxa la weydiinaya shaqada markay tahay qofka managerka ama maamulaha ah isagiibaa ka mas-uula dadkiisii marka meel walbaaba waxay tahay waxay leedahay haab dhismeed qaab dhismeed bay leedahay laakiin marka loo isticmaalo qaab dhismeedka ama heryaarkiiga sida khaldan waxay keentaa khaladaad fara badan iyo cilado
maxaa keena maxaa dhacaya marka haddee kala dambeyntaasi qalad ha loo isticmaalo waxaa dhacaya sidii aad hadda barnaamijka gudihiisa aad sheegtay waalidku in markii horena ay ahaayeen authoritarian styleka oo ah inay ama keligii taliye ahaayeen lama soo qaad yani labadaa tusaale waa sahal isbarbar dhigno waalidnimada markay ku salaysan tahay authoritarian oo ahayd tii waalidku inuu mar walba go-aankiisu uu jiro gar iyo gardaraba haddii la maqli waayana ilmaha la ciqaabayo oo ay xoog u sheegasho ahayd taasi waa dhinaca waalidnimada dowladdana waxaa imanaysa qofka markuu keligii taliyo noqdo layidhaahdo qofkan waa dictator yacni dastuurkii iyo dadkii caadifadiiyo wixii o dhan baa ka dhumaya meeshii haddii ay dhinaca kale loo rogo layidhaahdo qofkiina waa la daciifinaya waxaa imanaysa tii waalidnimadii permissiveka ahayd eed iminka hore uga dhawaajisay dadku markay halkan usoo guureen inay permissive ay qaateen in badan oo ah in ilmihii awoodda la siiyo iyaga say u arkaan in ilmihiilan awooddaa awood baa la siiyay leeyihiin iyaga
waxaan u malaynayaa iyagii baa ilmaha awoodda siiyey maskaxiyan laakiin waxay u arkaan iyagu malaa inuu qaanuunkii siiyey ha ha ha ayay u arkaan marka kala dambeyntaas maaragta structureka familiga waa muhiim mar walba waxa loo arkaase waalidku inuu ka mas-uul yahay dhaqanka dabeecadaha aan wanaagsanayn ee ilmihiisa iminkoo kale markay dadkan cilmi nafsiga ilmaha la daweynayo waxay yidhaahdaan ilmo kastoo la daweynayo dabeecadiisa behavior problemkiisa waxa ka dambeeya waalid ama reer dhibaataysan micnaheedu maaha ilmihii hadduu xanuun jiro laakiin ciyaal waxa jira ama dariiqaqalqaali ah adiga haa waxyaabo badan sameynaya ama caruur kala dilo kaleeto waxa ugu horeeyo laisweydiinaya waxay tahay maxaa keenay
waa ka marka inta badan waalidkaa dib loo eega markaanu hadda kasoo qaadnoo kale muxuu ahaa qofka shaqaalaha ama maamulaha meel ka mas-uula haddii ay meesha uu joogaa ay productionkeeda ama wax soo saaristeedu ay wanaagsanaan weydo dadka uu mas-uulka ka yahay ay dabeecad fiican aanay ku dhaqmin isagii baa la weydiinayaa marka hogaamintu waalidnimadu waa hogaamin waalidnimada caadifada marka laga saaro waa hogaamin ma tusaale mano wax ma nooga sheegi kartaa marka waxaan hadda kasoo qaadanayaa kaba soo qaad haddii aad macallin tahay ama iskuul joogo oo kale macalinku uu daciifi markaan yaryarayn soomaaliya joogna macalinka daciifka waxaan jiray kan waxba ma kala oga waa maskiin galaaska waktigaa doontaad imaanaysaa waktigaa doontaad ka baxaysaa casharadii ma soo diyaarinaysid waalidkuna marka taasay la mid tahay
harowsanaya
si fiican ciyaalku way ku harowsanayaan marka ilmihii adigoo halkan jooga aqoon ma u baahnid inaad leedahay luqadii laakiin aqoontaadii hogaannimadu waa muhiim adigoo ilmihii ka aqoon yar dhinaca luqadda ayaad haddana hogaamiye weli noqon kartaa oo ay tahay inaad ogaato ood guriga ruul samayso inaad sharciya samayso inay kala dambayn jirto inuu ilmuhu ku ogyahay aqoon luqadii ma taqaanid laakiin adigibaa weli ka mas-uula meesha waa run makaa dhexgalaa wax yar waxaa jirto qiso sheekh aan ka dhegaystay walaahi sheekhi wuxuu ahaa kuley ad waa dhegaystay sheekh meesha ka imaatay ma hayo reference uma hayo laakiin un meelaan ka dhegaystay inuu sheekh ahaana way u badan tahay marka waxaa ninbaa wuxuu ka hadlaya dhaktar ah ayaa wuxuu yiraahday waxaa la wareysta ninkan dhakhtarkaa sidee meeshan kusoo gaartay yani dhakhtarnimadaadii noloshaada ka hadaalaa la dhahay buugna wuu qoray marka ninkaasi dhakhtarka marka wuxuu yiraahday hooyadayu dhaa kheyr allahsi hooyadeena soo korisuu yiraahday hooyaday wuxuu yiraahday weligeed waxna ma aqrinin waxna ma qorin laakiin ilmaheena intaan koraynay weligeena uma haysan inuu dhahay inay hooyadeen waxna qori karin waxna aqrin karin maxaa yeelay maalin walbo markaan anaga dhan iskoolka ka wada imaano qof walba waxay leedahay wixii laga rabay layliska laga rabay miiska hala soo fariisto iyadana maalin walba waxay soo gadataa joornaal joornaalkaasay akhrisaa then waxay kaloo samaysa waxaa ka mid ahaa buugna way soo gadataa buuggaasna way akhrisaa yani meesha miiskaa la wada fadhiyaabay uu yiraahday yani waxay tusinaysaa ilaa hogaamiyaha waa inuu noqdo qof lagu dayan karo soo maaha yani taas taadaan aan kusoo xasuustay markaasaa wuxuu yirahday miiskaasaan fadhinaa buuggeeda iyadanaasa marka xataa wuxuu yiraahday halkii buugle ma wadatuu yiraahday un bil walba buug cusubay soo gadataa annaga un waxay naga dhaadhicisaa inay buugga dhammaysa lakin wuxuu yidhaha markaan weynaaday aan waxaan arku dha maalin maalmaha ka mid ah hooyadayoo buuggii gadis gadis u haysa markaasaan wuxuu dhahu yirahda hooyo buugga gadisgadis ha waa ogaaya maxaa la yiraahdaa buug ma aqrinin waa ku kor fikiraay so marka wuxuu ka hadlayaa uu leeyahy dhiiragelinta yacni qofka hogaamiyaha waa inuu noqon karo qof lagu daydo saasaan aan usoo qaatay raalli noqo waa kaa dhexgalay waa yacni tusaale ka fiican ood keeni lahayd ma jiro sababtoo ah markaad eegto hooyada waxay rabtaa inay ciyaalkeeda tusto inaanay ka liidanin ee ay ka waxbarasho dheer tahay inta badanna marka uu qof yimaado maamule meel goob shaqo ama iskuul ama wax walba haddii uu ka aqoon yar yahay dadka uu maamulayo way ka faa'iidaystaan waxaweye ixtiraam daraa imanaysa qofkii waxaad isleeda mar walba qofkani ma yaqaana waxaad noqoto shaqaalihii waxay bilaabayaan inay isagii maaragtay ay ku taakeeyaan oo kale aqoontiisa liidata laakiin maamulaha wanaagsan muxuu sameeyaa uma muujiyo meelaha daciifka uu ka yahay isagu oo ah aqoontii markaa laakiinse wuxuu raacaa maamuluhu iminka intuu u yeedho shaqaalaha ma odhan karo iisoo ogow waxan sharcigan isagayta inuu taguu soo ogaado sharcigii sababtaa qofkii maaha inaad isagii aad siisa awoodda waalidnimadu marka taasaan arkaa inaa yani practical ahaan marka loo eego inaanay ka duwanayn oo ilmihii ay tahay laakiin hooyooyinkoo dhan waxaan rajeynaya in hooyadaasoo kale noqdaan journaalkooda soo gata waxaa markaa aan kusoo gabagabeynayaa ra'yigayga waxa weeye ilmaha mar walba mas-uul baa laga yahay in annagu aanu ka tanaasulno meeshii aanu ka joognay heryaarkiigeeni ma aha waa inay mar walba mas-uuliyaddii annagana saaran tahay waxaa la yidhahdaa dhinaca shaqada oo kale qofku meesha uu hogaaminayo shaqadaas wax soo saarkeedu waa muraayadiisii ama reflectionkii hogaamiyahooda ciyaalkuna waxa weeye horaanad u tidhi xalqadihii hore ciyaalka sheegtoo tidhi ciyaalku waa muraayadaadii adiga marka waxa weeye meel dheer ma kala jirta waxaan kusoo gabagabeynaya insha allah xadiidkii xadiid ka mida qayb xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi waa xadiis qof walbaba yaqaano inta badan laakiin aan micnaheeda dib aanu qof walbaagu eegin meel walbood joogta caruurtaada adigaa ka mas-uula meesha aad shaqada aad hogaaminaysa adigaa ka mas-uula micnaheedu waxa weye khaladkay sameeyaan iyo saxday sameeyaan adigay kugu soo noqonaysaa waa muraayadaadii tii ilaahay waa gooni iyo oo anagu dad waxaanu nahay caqiidad lahoo diin leh annagu teenaw samaynana nebiyo ciyaalkoodiiba waxaa jira ha ay naartii galeen ha yani sidaasoo kale way jirtaa adigu taadibaad laakiin gudatayo ha ma odhanaysid waximaan samayn Mm, mm.
maxaa xaloo kaloo la samayn karaa faaduma waxaad aad uga hadashay waalidiinta aragtidooda halkan Mm, inay u arkayeen inay ilmuhu awood leeyihiin halkan mm, iyo carqaladahooda mm, maxaa xalood een, ayaa kula tijiro la samayn karo mm. wallaahi xalka horta ma soconaysa waalidka inuu ad adeeg noqdo Mhm.
mana soconaysa inay caruurtii siday doonaan sameeyaan Sax.
Een, midda horta ugu mu- muhiimsan khaasatan waalidiinta wadankan yimaaday Een, ah, xataa waan dhihi karnaa waalidiin halkan ku barbaaray baa jirta oo oo oo koobi gareeyey un siday waalidkoodii soo sameeyeen laakiin waxaa muhiimka waxay tahay waalidka inuu fahansan yahay een, waa maxay waalidnimada iyo tarbiyadda wadankani aan ku noolahay ay ka jirto sax sideen wadankanna aan ugu yacni tarbiyeyn karaa anigoo weliba jecel inuu ilmahaygii uu dariiqii saxda ah aan la jeclaa oo dhaqankaygii iyo diintaydii ku salaysan inuu raaco saan aan u rabalaa sidaan sameeya yacni maamahdii soomaaliga ay ahayd sidee xeero lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan sax so marka waa inaan anaga waali sideenii yani maadaama aad bedelatay wadankii dhaqankii oo asagaaba isbedelayaba markan anaga ilaan wadankan markaan imaanayni iyo sidaan ah- markii hore hayni sidaan hadda nahay isma isma lihin wixii wanaagana wadankan aan ku noolnahan ka qaadanay tii wanaageeni wadankeeniina waa haysanaa wixii oo qaladaad oo dhaqankeenii iyo waxaynu ahaana wadankeeni waan iska tuurnay Een, marka wanaag waa wanaag lagu daray marka alxamdulilah marka waxaa kaloo jirto marka sideen aan aan ku bartaa waay waalidkii sideen yacni tarbiyadda waxaa la yidhaahdaa waalidnimada waa shayga keliya oo aanan waxbarashadiisa aysan dhammaanin Ee, yacni Waa ilaa sax, ilmaha intaad leedahay een, ma dhammaanaysa inaad wa- aad baratid anagii anigii adigoo caruur rooroon hadda leh xataa een, weli waxa ca- carqalado way jiraan ilaan way soo korayaan caruurteennii markay sii koraanba wax u- isbedel oo ayaa ku dhacay isbedelka ku dhacana marka waa- anagana waa inaan isbedel samayno so sidaad isu- aan kaa dhex gala saad isu leedahay wax walba waa taqaanaa oo Ha.
waxaa tahay qof maaragta kobcay ha iyo ciyaalkaagu waa weynaanayaan markaasa wax badan iska baranaysa si adigaba fiican waa si naftaada.
fiican ha ha ha yacni hadda waa saasoo kalaaba yacni carruurteena way isbedeleen anagana qasab waan isbe marka waalidnimada waa shayga keliya oo aan waxbarashadiisa ina ba- inaan barashadiisa aysan dhammaanin marka waxyaabaha l- waalidka samayn kara marka wadankan yimaada ayaa ji- ayaa waxay ka mid ah in waxaa jiro barnaamijyo oo oo wa- waalidnimada lagu barto ma ahan in lagu barayo yacni sidaad ilmahaaga u korin lahayd yacni waa sidaad ilmahaaga u fahmi lahayd iyo marka hore waxay ka bilaabanaysaad adiga isku fahmi lahayd sidaad adiga u fahmi lahayd waalidnimadaada markaad adiga waalidnimadaada fahanto ayaad kan i- in sidaad ilmahaagii kula dhaqmi lahaydna aad fahmaysaa Een, marka barnaamijyadaas dad yani ma halkanay ka jiraan xitaa wadan wadan walba horta runtii intana dhegaysanaysa way ka jiraan Een, wadankan sweden aan degannahay Een, barnaamijyo badan ayaa ka jira oo weliba lacag la-aan lagu bixiyo oo een, ah, meeshaad magaalada aad degantaha aad wareysan karto Een, ah, barnaamijyo waxaa jiro khaasatan loogu talagalay waalidka een, dhibaato ku qaba ilmihiisii oo si gooni ah loo een, loo caawinayo Een, ah, barnaamijyo waxaa jiro anaga anaga hadda midka aan samaynay aan cilmi baarista ka samaynay Een, ah, barnaamijkaas waxaan ugu magac darnay eh, ladnaan sidee podcastigeenaba u yahay Een, ah, marka ladnaanna wuxuu ka koobnaa laba qeyb qeybna waxay ku salaysneyd baahida waalidka waalidiinta soomaalida ay noo sheegteen qeybta kalena waxay ku salaysneyd barnaamij cilmiyeysan een, oo magaciisa loogu magac daray connect een, taasoo ku salaysan cilmi baaris annagana cilmi baaris aan ka samaynay marka een, ah, meesha aad degan tahay een, degmadaad degan tahay waad wareysan kartaa inay ay maxaa la yihahdaa caawinaadaasi ay ku siiyaan marka annaga markaan cilmi baaristeena aan samaynay een, mar kalean kusoo qaadan karnaa laakiinse haddaan si kooban aan ka iraahdo waxaa ka mid ahaa in waalidiintii ka qayb galay cilmi baaristaasi iyo oo barnaamijkaasi aan siinay oo aan l- programka ladnaan aan siinay oo connectiga iyo qeybta kale ka mid ahayd waalidiintaasi caruurtoodii een, caafimaadkoodii wuu wanaagsanaaday oo aan ula jeedo waxaa een, habka ay u dhaqmayeen habdhaqankoodii xumaa wuu yaraaday dhibaatada ay ku qabeen inay la dhaqmaan dadka wuu yaraaday qalqaalinimada way yaraatay xataa caafimaadka waalidka isbedelay xataa waxaa xoogeysatay waalidka kalsoonida oo ku qabo waalidnimadiisii
yacni waan waan akhriyay runtii researchkaaga waxyaabaha aan ma la yaabin laakiin aan ka xumaaday waxay ahayd annagu waanu waxaanu samaynay reflection ama yani waanu ka fakernay waalidnimada halkaasay saamaysay laakiin inay ciyaalkii fahmeen oo ay dareemeen ayaa wax laga xumaado ahayd oo ciyaalka ila weligood lama waraysanin laakiin waxaad waraysatay ciyaalku iyagu bayn dhaha mala wax alla wixii maaragtay dareemayaan ha iyagaba way dareemayaan
waalidiintu ma ka dareemeen in ay heleen awood waalidnimo ilaa waa kuwii u malaynayay moogtay halkan wadankan in ay awoodda ilmuhu lahaayeen iyagii awood ma yaro yeesheen markay dhammaysteen programka aad iyo aad waxay yiraahdeen waxaan ogaanay wuxuu ilmaheena nooga baahan yahay in ilmaheena dhegeysi la-aanta iyo qalqaalinimada ay ku imaatay baahi ay leeyihiin ay ku cabirteen dhibkaasi waxay kaloo ogaadeen in wadankani aan ku noolnahay ilmaha laysagama kaa qaadayo ilaa daruuf ay jirto marka daruufta markay jirtana koley walaashan ayaa dib nagala hadli doonta sida waalidka uu samayn karo markay dhibkaasi ay yimaadaan marka waalidka waxyaabo badan isbedel way arkeen kalsoonina wadanka inay ku qabaan sharcigoodana waan ka aragnay markaan cilmi baaristaas samaynay xalaalka kale ama waxa kale la samayn kara ayaa waxa ka mid ah in aan anaga taasi oo keenaysa yani qofka waalidka markuu waxa aqoon kororsigaas u raadsado inuu wax ka bedelo oo ah yani ilmihii naxariis kula dhaqan ilan kama soconayso ad adeegii baan dhahna waa taasi waa isku raacnay haddii iskuulka iyo xanaanada laga dhunkado madaxa laga salaaxo oo la dhegeysto oo aanan la dhaleecaynin haddii qalad uu dhacna waxaa la oranayaa adiga ma qaldanid ee waxaad samaysaa qaldan guriga markuu yimaadana bilcagsi waxa ay noqoto marka muxuu dareemayaa waa ilmahaasi jawaabta waan wada garanaynaa midda kale waxay tahay tarbiyada in ay ku dhisnaato mid miisaansan midda aad adiga ka dhawaajisay waa in uu waalidka ahaado midka haga ilmihiisa isagoo laakiinse wuu hagayaa oo dictatornimo ma ahan go-aamadiisa wuxuu ku salaynayaa dabciga ubadkiisa iyo karaankiisa muxuu ubadkayga awoodaa
waa meel badanoo dadka inta badan waalidiinta badankeena ma eegno ilmaha waxaan u haysanaa in one size fits oo yani hal nooc inay wada yihiin laakiin cidanku way kala tabar daran yihiin way kala tabar fiican yihiin midba meel buu ku fiican yahay waa point aad u muhiima in hal caloolay kasoo baxeen laakiinse qof walba waxawaaye instruction gooniyuu wataa waxay soomaalta waa shantaada furood ma sinna ma sinna waa sidoo kale waa marka waalidkana markuu ilmihiis wax u sheegaya waxaa samee uu yiraahdo inuu u raaciyo sababta uu u samaynayo inay jirto wada hadal inay jirto tarbiyad ku salaysan jacayl iyo naxariis khaasatan wada hadalka iyo jacaylkaas iyo naxariista waa inay socoto markay caruurta soo weynaadaan ilaan dhibaatooyin badan ama caraqalado badan ayaa yimaada markay caruurta soo gaaraan xilliga qaangaarka iyagoo isbedel ay ku dhacayso jir ahaan iyo wax walba qayb kalan aan ka hadli doonaa insha allah laakiinse markaasayba kuusii baahan yihiin markay yar yihiin wax badan kaama rabaan ilmaha markay yar yihiin haddaan u fiirsano ilmaha yar yarka wax badan naga rabaa waxaan ku qancin karnaa wax yaraan ku qancin karnaa laakiin markay soo weynaadaan wixii yarkaan ku qancin jirna ma soconayso
waa point aan soo xusuusto nuqdad soomaaliya marka la joogay ciyaalku wuu iga koro wuu kaa weynaadaa la oranaya mas-uuliyadii bulshada la wareegtay waxaa loo wareegay dadkii kale halkan way ka gedisan tahay markuu yar yahay wax badan kaagama baahna laakiin weynaado ayuu wax badan kaaga baahan yahay ilaa uu ilmaha lugihiisa ku istaagi karo goormuu lugihiisa ku istaagi karaa aniga saan aaminsanahay shan iyo labaatan jiruu ku istaagi karaa hadduuba ka hor guursada waa kaasa welilaahi alxamdu laakiin ka hor hadduu kula nool yahay weli ilaa shan iyo labaatan jir weli ilmahaagii waaye lugihiisa kuma taagna sababtan saas u leeyahana qayb kalan insha allah kaga hadli doonaa oo maskaxda goormay buuxsantaa marka xalka ugu dambeeya ama waanada ugu dambeysaan leeyaha waxay tahay qurbaha dadkeena jooga oo waalidkana ku ah waa inaan dhisnaa ilmaheena kalsoonidooda inay ku qanacsan yihiin dhaqankooda inay ku qanacsan yihiin diintooda inaan jeclaysiino diintooda iyo dhaqankooda inaan jeclaysiino biniaadanka inaanan yacni dhibka biniaadanka inaanan u sheegin inaan u sheegno biniaadan walbo oo aad la kulanto wax dhib kula soo doonaya qofkuula adaa waxaa badanaa ii sheegtaa waxaa dhahdaa qof saaka intuu soo kacay oo ugu talagalay inuu ku dhibaateeyo ma jirto marka ilmaheenana waa inaan taas ka dhaadhicinaa in qof oo ku talagal inuu ugu soo talagalay iyaga dhibaateeyo ma jiro laakiin qofkii ayaa maalintiisa iska xun ayaa dhici karta marka koley intaas ayaan isleeyahay waxaan kusoo saari karnaa jiil ad adag ayaan insha allah kusoo saari karnaa waa horaan yani wuxuu ku salaysnaaba barnaamijkan wuxuu ahaa jiilka dambe lasoo saarayo sidaan usoo saari lahayn jiil ad adag tan ah ilmaha kalsoonidooda waa iyaduna waxaan u malaynaya inay u baahantay xalqad kale aad iyo aad aad iyo aad waalidiin badan baana soo wareysta oo dhahay sideen aan ilmahayga kalsoonidiisa aan aan ku adkeeya
marka waa annaga annaga tusaale u ah ilmihii sidaad imika tidhi dadkii kale inaad ceebahoodii ama xumaantoodii ama aad dhibaatadoodii sheegto tusaalaad u noqoto ilmaha baqdin baad ku abuuraysaa xumaan baad ku abuuraysaa insha allah xalqadaha dambaan kusoo wada qaadan waad noo soo gudbiya ra'yigiina insha allah waxaana noo hirgelaya barnaamijkan oo wada shaqaynaa mar walba nuura welbeing ilaa intaanu dib u kulmi doono waa sidaa iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته